waxaan ku hadlayaa magaca ciidanka booliiska annagoo joogna xarunta qaybta baarista dembiyada waxaa sidii burburku u dhacayba soo baxay in laga tegay anshaxii dhaqankii iyo asluubtii wanaagsanayd in dalka la soo geliyo eeraboorrada laga soo dejiyo dekedaha ay ka soo galaan khamri iyo drugs waxaana la soo gaarsiiyey oon la shaargaranay interbool oo ah booliiska caalamiga ah inay soomaaliya noqoto waddo la sii mariyo mukhaadaraadka waddo mukhaadaraadka loo sii mariyo dowladaha kaleeto waxaannu maanta abuurnay tiim ah anti narcots tiim ka hortagaya mukhaadaraadka dalka la soo geliyo noocuu rab ha noqdo waxaan uga digaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ka hortagaan howlaha badankaannu soo qabanno badankooda waxay ka yimaadaan informationka aynu soo siiyaan shacabka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu celinaynaa mahad gaar ah dadweynaha soomaaliyeed oo inta badan aan raalli ka ahayn inay carruurtooda ay balaayo cabbaan ama ay fidmoobaan oo iyagu mar walbaba farta ku fiiqa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa kaalin xoog leh ummadda somaaliyeed ka qaadatay haddana waxaan ku boorinaynaa in ay sidaa ku sii wadaan maadaama howlgalkaanu nahaynaa wuxuu noqonaya mid joogtaa waxaanu u soo saarnaa hadda ciidan khibrad u leh oo loo soo tababaray mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan